walaalo waxaa jirta maalmihii ugu dambeysay ee laga soo qaday ilaa tobankii maalmood ee ugu dambeysay waxaa soo kordhaya magaranaysaa weerarada ka dhacaya ee laysku adeegsanayo dhinaca midiyaha iyo xabado oslona magaranaysaa looguma baro magaranaysaa muddo inta isku dhowna magaranaysaa dhibaata ay dhacday soo noqoto marka waa arrin aad iyo aad dadka degan ama soomaalida ha noqoto ama ajaanibta ha noqoto ama dadka norwejikuba ay werwer badan ka muujiyeen arrimahaasina ay ka dhacayaan meelo dadku ay ku badan yihiin sida meelaha laga raaca tareenada meelaha dadku isku yimaadaan meelaha had iyo jeer magaranaysa dadku aad ugu badan yihiin santarka magaalada inta badan dhalinta soomaalidu ma iyaga ayaa isweerara mise waxa dhacda marmar dhalinyaro kalena ay weerarto dhalin asalkoodu ka soo jeedo soomaali ha cabdixaafid oo labada qaybood isugu jiraan oo marmar waxaa arkaysaa dhalinyaro soomaalida oo isweeraraya oo kooxa isku laynaya marka qaarkood waxaa arkaysaa dhalinyarada isku layna magaranaysa xaafad xaafad oo kale markaas kuwaas inta badan soomaali male waxaa inta badan isku laayaan waa xaafada ay degan yihin bay isku weeraraan oo waxaa laga yaabaa inay intay xaqbalo kala weeraraan ay kala degaan ama ku weeraraan meelaha laga raaco magaranaysa basaska oo kale ama meelaha laga raaco magaranaysa tareenada oo kale marka arrin soomaali kaliya kooban maa laakiin waa dhalinyaro wadan ku kortay ama ku dhalatay ajaanibta u badan yihiin dadka inta badan dhibaatada geysanaya laakiin soomaalida lafteeduna magaranaysa dhalinyartu aad iyo aad bay cabdixaafid oo qeyb uga yihiin dhibaatada dhacaysa waa mid hadi jeerba la arko maalin dhaweyd oo kale ina yaroo soomaaliya waxaa lagu geliyey midi santarka magaalada sida ay wararku sheegeen markaan waxaa laa inan kaloo soomaaliya geliyey laakiin boolisku ilaa hadda weli baaritaan bay ku wadaanoo may sheegin waa maxay waxyaabaha ugu waaweyn ee dhalintaasi isku weerartaa cabdixaafid oo sidaan anigu isla maadaama nahay macallin dhiga dugsiyada sare oo dhalinyarta inta badan la shaqeeyo waxaa kaloo ka shaqeeya qolo dhalinyarta caawisa waxaan gacanta ku hayaa ilaa dhalinyar gaaraysa ilaa soddon soomaaliya qaar carabina waa ku jiraan inta badan cabdixaafid oo dhalinyartaasi waxaa sababtu waxa weeye inta badan shaqadaa ku adkaatay iskuullada baa ku adkaaday marka waxay dareemayaan mujtamacan ay la nool yihiin norwejinka inaan qayb ka ahayn oo marka aragtada in yaro dhalinyaro magaraysa labaatan jira sagaaliyo toban jira mar guri ka soo baxo wuxuu qaban aanay jirin shaqa aan helaynin shaqada ay ku adkaanayso waxbarashadii laga yaabo in iskuulka ka hadhay marka waalid caawiyaanay jirin system markaa caawinaya kale u dhowaanu jirin marka waxaan is odhan karaa waxyaaba inta badan keenaysa inay dhalinyartaasi ay geystaan dembiyo ama crimeka qayb ka noqdaan ama iguba ay isdilaan waxa sababa ma garanaysaa waxaan isleeyahay waxayna haysa ma garanaysaa cid caawisa oo marka caawimalaan baa jirta waa tahay waxaad tiri in inaanay caawimo helin adigu iminka macallin ayaa tahay dhalinyarada waad la shaqaysaa jamaal waxaynu ognahay in wadamada reer galbeedka ah yurub iyo hadday noqoto iyo dalalka kaleba inay badan yihiin qoysas soomaaliyeed oo ay hooyo madax ka tahay ka waran waalidka aabbaha ee maqan saamayn inteleg bay arrintan ku leedahay wallahi saamayn aad iyo aad u fara badan bay ku leedahay anigoo tusaale oo kale markaan dee kulanka waalidiinta u yeedhayo intaan u dhiga iskuulka waa dhalinyar bay u badan yihin weliba wiilal bay u badan yihiin markaad u yeedhad inta badan waalidiinta soomaalida waxaa ku imanaysa hooyo marka waad garan kartaa hooyo lix carruur haysata inankeeda magaranaysa markaa lix toban jirka ama sagaaliyo toban jirka waxay u sheegi kartaaba iska yar oo magaranaysa dee waa nin inta badan hooyinka waxa haysta magaranaysa dee culayskii faamiliga haysta hooyo kelinimadiibaa haysata luuqadii wax laga yaaba inay ku adag tahay waddankayn wax badan ka fahmaynin ilmihiina marka waxaa dhacaysa dhalinyarta inuu hooyadii ka dheerayo isla markiiba luuqadii barto sistamkii fahmo marka waxaad arkaysaa ilmihii yaraa markaad ugu yeedha kulanka waalidka oo kale halkii hooyadu ilmi ka maamuleed wuxuu sheegay wax laga yaabaa ilmi baa wuxuu sheegayo markaa waaninayo magaranaysaa isaga baa ka horreeya magaranaysa hadday noqoto dee luuqadii iyo sistamkii waddanka markaaba fahmaya waa tahay haddii waa dhib aad dhib jirta weyaan cabdixaafid oo arrintaasi waa tahay dalka norway marka la barbar dhigo wadamada kale ee scandinavianka dhibaatooyinkan isdilka ee dhalinta soomaalidu waa ku yara laakiin jamaalow waxaa dalkaasna ku badan inay jiraan waalid badan oo soomaaliyeed oo carruurta laga qaadaa arrinkaas isaga ma halkiibuu marayaa oo sidii bay u taagan tahay carruurtii la qaadanayey mise waa ka soo fiicnaanaya wallahi cabdixaafid waxaa arrinta sidii bay u taagantao dhinaca magaraysa sistamka norwejka waxba iskama bedelin laakiin soomaalidii baad moodaa inay aad u baraarugeen oo iswacyigeliyeen oo ay doonayaan magaranaysa inay carruurtooda badbaadsadaan